aad baad umahadsan tahay maxamed daahir calasow weli howlgalka xaggiisa markaan eegno warqabadka ayaan goordhow kasoo laabtay waxaa soconaya howlgalka iyo weerarkaas ay goor sii horeysay qaadeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutada nafurayaasha ama istijaadiyiinta hoteelkana dabcan horey ayaa loo tacriifiyey s y l waa hoteel marar badan weerar lagu qaaday weerarkii ugu cuslaa hadda ka hor mar u imaan rabay madaxweynaha wadanka turkiga ayaa lagu qaaday saacado ka hor inta uusan iman khudbadii halkaasi uu ka jeedin lahaana weerarkaas ayaa baajiyey oo kan la mid ahaa marka ma ahan markii ugu horreysay hadda maxaa cusub waxaa cusub in howlgalka uu socdo cisbitaalada dowladda federaalka waxaa la gaarsiiyey dhaawacyo aada u fara badan waxaan xog ku heleynaa in qaar ka mida diblomaasiyiintii iyo xildhibaanada dowladda federaalka ay iska tuureen dabaqyada markiiba qarax weyn uu dhacay malaha iyaga oo yaqiinsan in ciidamo ay kasoo dabagelayaan amaba ciidamo ay durbadiiba xabado ee ka dhex bilaabeen hoteelka gudihiisa sidoo kale gaadiidka ambalaasta ee la fasaxayay waxa uu ahaa uun gaadiidka dowladda federaalka ah iyada oo meesha ay wax ka dhaceen ilaa s o l waa agagaarka madaxtooyada dhinac walba marka laga fiiriyana dowladda federaalka unbaa degan marka ilaa cisbitalka madiina daarushifa cisbitaalada madaxtooyada gudaheeda ku yaala xalane cisbitaallo kale oo qarsoodi ah intaba xogta waxay inoo xaqiij jinaysaa in gaadiidku ay isdhaafayeen gaar ahaan tobankii daqiiqe ugu horeeyey iyo wixii ka dambeeyeyba oo dhaawacyadu aad bay u badan yihiin sidoo kale dhaqdhaqaaqa ciidamada dowladda federaalka ayaa si taxadar leh ku soconaya ciidamo ayaa imanaya xabado ayay hoteelka ku furayaan kadib way laabanayaan koox kale ayaa imanaysa waxay leeyihiin waad ku fashalanteen idinka ka taga meesha qolo walba agaarka hoteelka ay sawiro ku gelayaan meelahay xabado ka ridayaan iyagana dabcan iska caabin xoogan ayay la soo kulmayaan oo hoteelka saad la socotid wuxuu leeyahay meel barxad weyn ayuu leeyahay marka way adag tahay in dagaal toos ah ciidamadu ay ka galaan maxaa yeelay askarta xarakada mujaahidiinta al-shabaab dabaqyada ayay saaran yihiin waana rag shiishihano ah sida looga bartay marka xaalku halkaas ayuu marayaa arrinta marka wariyaal badan iyo dad badan oo falanqeeya arrimahan ay ka hadlayaan waxay tahay oo weliba ay leeyihiin xiise gaar ayay leedahay dowladda federaalka tallaabooyinkii ay qaadaysay maalmihii lasoo dhaafay haddaan ku horumarno mahad salaad oo kale taliyaha ciidanka nabad sugidda waxa uu booqanayay qaar ka mid a degmooyinka magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaaraan oo kale sidoo kale hurwaa ayuu tegey hoteelkan laftigiisa s y l ayuu booqday isagoo mataqaanaa meelaha qaar la arkayey dadka inuu salaamayey waxaa lagu muujinayay socdaalkaas in magaalada muqdisho ay nabad tahay gaar ahaan dowladda federaalka aanay la kulmaynin xilligan weeraro uga imanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka dholotus warbaahineed ayaa uu u ekaa socdaalkaasi mahad salaad mahad marka waxaa ku wehelinayay socdaaladiisa xaadoole nin lagu magacaabo hadda mahad uu sheegayey oo xildhibaan ah oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ah xaadoole ayaa u kaxeeya dhanka iyo degmada kaaraan meelaha qaar ayay tageen kadibna ololaha dabcan waxaa jira olole ay wadaan xubno ka tirsan dowladda federaalka oo waxay iibinayaan haddii gobollada mudug iyo meelahaas culays uu kasoo qabsaday in ay ku adkaysanayaan in magaalada muqdisho aanu weerar ku dhicin oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab aysan soo weerarin qayb kalena waxay leeyihiin anagu xaqiiqda ayaan ka hadlaynayo xaaladdu way way culus tahay oo wax walba ayaa la filan karayaa ciidamadii way soo carareen way soo jabeen hadda waxaa jiray muuqaal wasiirka warfaafinta la weydiinayay su-aalo wariyaasha wuu ka cararay iyadoo su-aasha la weydiinaya ayuu ka cararay waxaa layidhi maxaa eh, aada uga soo cararteen meelahan eh, bacaadweyne iyo meesha la yidhaha camaare iyo mudug maxaad uga soo cararteen marka wasiirku wuxuu yidhi eh, roobab ayaa da-ay eh, cimiladii ayaa isbedeshay eh, waxyaabo noocaas oo aan mandiq ahayn ayuu sheegay eh, su-aashii eh, laga dabageeyey ee flow upka ahaydna wuu ka cararay microfoonka uu iska furay marka labadaas daraf ayaa eh, loo kala qeybsan yahay dowladda federaalka xaadoole marka baarlamaanka ayuu eh, ka hadlay maadaama groupka mahad salaad uu ku jiro oo iibinaya fekerka ah in magaalada muqdisho dowladda federaalk aan lagu weerari karin xaadoole wuxuu taxadi ayuu sameeyey eh, wuu cariyey eh, xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu yidhi hotel ayaa la weerari jiray ma dhici karto in hotel la iska soo weeraro magaalada muqdisho rag ayaa hortaagan eh, ayuu ku goodiyey isagoo ka hadlayay baarlamaanka saacado ayaana laga joogaa maxamed daahirow een warkaasi xaadoole ee farsamo yaqaanka ayaan u baaqayaa ee si uu inoogu sii daayo carwaa kaas har yimaadinaa ka dhex dagaalama camal ragaala u taagan oo da- oo oo- oo taagan oo dagaalamaya ha u malaynin inay iska ahaato waa inaan wadani nahay oo waddanka aanu naxayno annaga xildhibaana inaan naqano ah eh waa inaan waddanka furno koox wuxuu ku leeyahay ama isaas naqataa ama eh, waxaas yimaadin walax imaaha ilaah og waata maxamed daahirkaasi wuxuu ahaa ee, xaadoole weerarkan marka een, ugu dambeyntii waxaa laleeyahay weerar la dhayalsan karayo ma ahan qaabkuu u dhacay waqtiga uu dhacay oo xataa meesha een, music xoogan uu ka socday isku imaatin ayay lahaayeen xildhibaanada qaar xildhibaano ayaa dhaawacmay ee, waana soo xaqiijin doonaa een, xasacadoo kale ayay leeyihiin een, xogaha in uu ku dhaawacmay xildhibaano ayaa jira ee, xubno ka mid a dowladda federaalk ayaa weerarka ku dhintay marka ee, waa inahaas maxamed daar